bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa toogasho ku dila laba ka tirsan argagixisada al-shabaab halka nolosha lagu soo qabtay laba kale xer ilaaliyaha guuda qaranka ayaa sheegay inaysan jirin shaqaale la rugseynayo hase ahaatee dhammaan hay-adaha garsoorka dalka la tayeynayo kadib markii ciideymo maalmahan loo soo jeediyey baraha bulshada maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa dhisaya buundada qoryooley ay hore u qarxiyeen argixisada al-shabaab madaxweynaha dalka baraaziil ayaa mar kale laga baarayaa cudurka covid kadib markii lagu arkay astaamo muujinaya astaamaha cudurkaas
coronavirus waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaas waa qodobadii warka ugu door karoona haatan isagii oo fidsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa toogasho ku dilay laba ka mida argagixisada al-shabaab halka nolosha lagu qabtay laba kale faahfaahinta warkaasi waxaa eegaysaa aamine xaaji xuseen kadib howlgallo lagu bacsameeyey maleeshiyaadka argagixisada nabada jahadiidka al-shabaab oo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka fuliyeen deegaanka owdiinle oo qiyaastii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay u jirtaa soddon kilomitir ayay ku dileen laba ka tirsan argagixisada nabad jahadiidka al-shabaab halka laba kalena ay noloshay ku qabteen iyo hubkii ay wateen oo ay kala wareegeen ciidamada taliyaha qaybta lixdanaad ee xoogga dalka jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi cismaan ayaa idaacadda ciidanka qalabka sida u sheegay in howlgalku uu ahaa mid qorsheysan ayna fulinayeen guutada sideedaad qaybta lixdanaad ee xoogga dalka islamarkaana argagixisada khasaaro lagu gaarsiiyey halkaasi taliyaha qaybta lixdanaad jenaraal maxamed sheekh ayaa tilmaamay in howlgalka uu qeyb ka yahay howlgalada dalka looga saarayo ama looga sifeynayo kooxaha cadowga ah ee baneystay daadinta ama caadeystay daadinta dhiigga ummadda soomaaliyeed aamin xaaj xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho
xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay inaysan jiri doonin shaqaale la rugseynayo hase ahaatee dhammaan hay-adaha garsoorka dalka la tayeynayo kadib markii ciidamo maalmahan loo soo dhigayay baraha bulshada xeraalyaha guud ee qaranka dr suleymaan maxamed maxamuud ayaa sheegay in wax ka bedelka hanaanka garsoorka laga bilaabayo hay-adaha garsoorka si loo tayeeyo adeegyada bulshada ay u qabtaan
waxaa idiin sheegayaa suuqa waxaa la geliyey warar sheegaya in qof la eryayo ujeeddadu madaxda garsoorka ee ka shaqaynayso ma ahan qof in la eryo sababta ay tahay waxaa weeye qof shaqaynaya oo howshiisi gudanaya oo akhlaaqdii leh oo dhaqankii leh oo qof soomaaliyeed ah sababta annagoo tayeynta garsoorka ka shaqaynayna qofkaas uu nooga tago meesha ma taallo marka waxaan rabaa waxaan dareensanahay oo ogahay waxa soo socda oo lagu qiimaynaya ma ahan wax qof kasta oo ka mida ku adkaanaya meeshaa fadhiya waxa weeye inaad naftaada ku kalsoonaatid aad dareensan tahay in aasan taargid qof gaara laga leeyahay uusan jirinin oo aad fahamsan tahay waxa loo socda waxa weeye bulsho soomaaliyeed oo bannaanka naga eeganaysa oo isha ku haysta adeega aan bixinayno oo nagu qiimaynaysa dadka noo jooga noo aan yihiin baa bannaanka noo jooga xafiisadeenna annagaa garsoorkana lagu aaminay garsoorkuna waa ubuucda iyo halbowlaha iyo wadnaha marka laga hadlaya dowladnimada marka haddii aan dowladda aan ka shaqaynayno oo aan ku fikirayno macnaha inay noo hagaagto oo qof kasta uu cadaalad helo waxay ka bilaabataa hooyay aabbo oo waxa weeye meesha aan ka shaqaynayno
maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa dhisaya buundada qoryooley ee hore u qarxiyeen argagixisada al-shabaab faahfaahinta warkaani waxaa noo soo dar wariyaheenna maxamed cali cumar jubba
degmada qoryooley waxay ka mid tahay degmooyinka uu alle ku manaystay nimcooyinkiisa waxaa mara webiga shabeelle iyadoo dadka ku dhaqan ay yihiin kuwo wax ka soo saarta beeraha si loogu kuurgalo xaaladaha nololeed iyo tan amni ee qoryooley ayaa waxaa gaaray gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo taliyaha sektarweyne ciidanka amisom oo ay hoos yimaadaan ciidanka amisom ee ku sugan degmada qoryooley gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa kormeeray buundada qoryooley oo horey al-shabaab ay u qarxiyeen si ay u kala jaraan isku socodka reer qoryooley iyadoo gudoomiyaha wafdigiisa ay qayb ka ahaayeen injineero qiimeyn ku sameynaya burburka buundada oo si islaaqaana dhowaan maamulku uu dhisayo xaafadaha magaalada ay ka kooban tahay ayuu gudoomiyaha booqday si loo qiimeeyo ammaanka magaalada iyo suuqyada qoryooley oo ay ka socotay shaqo maalmeedka gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim najax ayaa tilmaamay in dhowaan ay si isxilqaan ah u dhisi doonaan buundada qoryooley oo cadowga al-shabaab ay qarxiyeen isagoo sidoo kale ciidamada ammaanka iyo amisom ku bogaadiyey sida ay u sugaan amniga qoryooley iyo deegaanada hoos yimaada
waxaan halkaan u imaanay anigiyo wafdigeyga inaan buundadan muhiimka ah nolosha dadka degmada qoryooley iyo beeraleyda iyo shacabkaba muhiim u ah sidaas la mid ah muhiim u ah ganacsatada ka shaqeeya nawaaxigan maadaama buundadii ugu horeysay ee degmadan ay yeelatana ay tahay biyo xireenkiina ay leedahay in dib u dhis lagu sameeyo runtii waqtigan ugu soo qaadatay inaan halkaan soo gaarno waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka iyo ciidanka iyo maamulka oo ka falceliyey burburkii buundadan si isxilqaan ah u dayactiray qaybo ka mid ah laakiin biyo xireenkii iyo meelihii kale muhiimka ahaa buundadu weli way ka jajaban tahay dadka shacabka ah ee beeraleyda ah iyo dadka kale ee magaaladan ku nool ee ganacsatada ahba dhib xoog leh ayay ku qabaan annagoo marka baahidaa ka jawaabayna ayaan buundadan maanta soo gaarnay waxaan hormuud u nahay amar uuna soo siiyey madaxweynaha koonfur galbeed oo ah in buundadan dib loo dhiso nidaam isxilqaana lagu dhiso iskaa wax u qabso lagu dhiso waxaana la socday injineeradii waxaan rabaa si guud ahaana ciidanka iyo maamulka iyo shacabkaba inaan ugu mahadceliyo in qoryooley weli ay tahay magaalooyinka uga xasiloon ee gobolkan shabeellaha hoose wax soo saarkeedii iyo dhinaca amniga iyo ganacsiga iyo meel walbaba runtii ay horumaro ka samaynayso taas waxay dhiirigelin u tahay in mashaariic hor leh aan keenno degmadan si dadka halkaan si isxilqaanka ah amnigooda u suganaya ciidanka halkaan jooga maamulkooda iyo shacabkoodaba waa dad isxilqaan ugu shaqaynaya degmadan waa ciidamadan muddo toddoba sana ay degmadan hadda gacanta ku hayaan waa ciidan local ah oo iskooda isku abaabulay oo maamulka garab siiyey oo odayaasha ay garab siiyeen waxayna u taagan yihiin har iyo habeen inay difaacaan degmadan ay ka difaacaan kooxahan khawaariijta gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka isagoo ka dhageystay aragtidooda maamulka iyo xaaladaha amni maxamed jubba warbaahinta qaranka qoryoole
wasaaradda caafimaadka iyo dareerka bulshada oo qalab caafimaad gaarsiisay ayaa qalab caafimaad gaarsiisay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkan kasoo diray dhuusamareeb
agabkan caafimaad oo isugu jira qaybo kala duwan ayaa lasoo gaarsiiyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug iyadoona ay soo gaarsiiyeen xubno ka socda wasaaradda caafimaadka dowlada soomaaliya ayna ugu talagaleen in wax looga qabto deegaanada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan shaybaarka caafimaadka ee ku yaala magaalada dhuusamareeb wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug iyo xubno kale ka socda wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa waxa ay kala wareegeen xubnihii ka socday wasaaradda caafimaadka soomaaliya kuwa oo agabkani soo gaarsiiyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxna looga qabo doono dhanka caafimaadka iyadoona shaybaarka lagu tayayn doono xubnahan ka socday wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa si toosa u guddoonsiiyey waxa ayna sheegeen ugana mahad celiyeen cid waliba oo ka qayb qaadatay agabkani inuu soo gaaro magaalada dhuusamareeb bismillahi ugu horreyn waxaan u mahad celinaynaa dhammaan tiimka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka galmudug oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maxmed axmed caabi agaasimaha emergencyga iyo dhammaan tiimka ka socda wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka galmudug aan u mahad celinaynaa waxaa maanta halkaan aan ku wareejinayna anigoo ka socona wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya waxaan halkaan rabnaa inaan ku wareejino agab caafimaad oo loogu talagalay in sare loogu qaado ee, shaybaarka guud ee dowlad goboleedka galmudug ee, alaabahaasu ka kooban wax alle wixii yacni kaabayay si loo baaro dhammaan cudurrada kala duwan si gaar ahna cudurka corona ee, wixii lagu baari lahaa agabkii baaritaanka loogu talagalay Ee, si guud wasaaradda caafimaadka waxay u dambeysay ay ka shaqaynaysa si sare loogu qaadi lahaa shaybaarada ee, dowlad goboleedyada wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug mahad caabi ciise ayaa waxa uu uga mahad celiyey xubnahani soo gaarsiiyey agabkan caafimaad waxa uuna xusay in ay kala wareegeen kaas oo wax weyn ka tari doona dhanka caafimaadka dowlad goboleedka galmudug waxaan joognaa erboorka dhuusamareed waxaan halkaa kula wareegnay sidaan hore u sheegnay qalab caafimaad oo iskugu jira agabkii ka hortaga maanta waxaa nagu soo siyaaday in eh, si rasmi ah insha allahu tacaala deegaanada galmudug looga hirgelinayo shaybaarkii dhexe ee lagu baari lahaa cudurka covid 19 hadda kadibna insha allahu tacaala lagu baari doono bukaanada ee iskaga shakiya ama calaamadaha covid 19 leh in lagu baari doono shaybaarka dhexe ee loo asteeyey ee caasimadda dhuusamareeb maanta marka halkan waxaan noola jooga iyo tiim caafimaad oo xirfadlayaal caafimaad oo shaybaarka ka socda waxay noo tababari doonaan shaybaaristayaasha ka shaqeeya shaybaarka dhexe Ee, sidoo kaleetana waxay wada- wadaan agabkii caafimaad ee lagu baari lahaa covid 19 waxaan rajeynayaa maalmaha ay joogaan in laga fa- ka faa'iidaysan doono oo shaybaaristayaal fiican ee, khibradooda iyo cilmigooda aan kala hari doono guduwaha caafimaadka magaalada dhuusamareeb cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono kadib markii lasoo gaarsiiyey isbitalka weyn ee guud ee gobolka galgaduud kuna yaala magaalada dhuusamareeb si loogu adeego bulshada agabkanina uu qayb ka yahay agabyo kala duwan oo lasoo gaarsiiyey shaybaarkan loogu talagalay in lagu baaro xanuuno kala duwan uuna ka mid yahay xanuunka coronavirus kaas oo la tacaalidiisu ay ka soconaysay muddooyinkii lasoo dhaafay dalka waxaa maanta la soo gaaray eh, tiimka kusocda wasaaradda caafimaadka Eh, sida hore wasiirku u sheegay wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka eh, laba qof oo qofna ahaa eh, qof horta inoo tababaraya gene experty oo lagu talagalay in lagu baaro eh, covid-19 qaybna ah eh, data eh, data management oo ah xogta lagu aruuriyo Eh, waa runtii aadan ugu baahnayn oo waayo dhibaatadu waxay ahayd ruuxan qaadaynaa xamara la geynaa waxaa laga yaabaa maalmo in la maqnaado howshaas hadda laakiin waxaa waa hadda kabacdi ilaahay aynu caasimadda galmudug somareeb ayaa lagu baari doonaa waxa la waxa een, sanbarada mataqaana covid-19 wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa howlaha ay u hayso bulshada dardargelisay iyadoona wacyigelin iyo sidoo kale talooyin caafimaad loo sameeyey bulshada qeybaheeda kala duwan ayna ugu horeeyaan dhanka la talinta iyo sidoo kale ka hortaga xanuunka coronavirus maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
dowladda sacuudiga ayaa soo saartay shuruudo cusub oo looga baahan yahay muslimiinta sanadkan xajinaya maadaama weli uu jiro halista cudurka covid cali jaamac cilmi cali kuus ayaa warkan ka soo diray magaalada jidda wasaaradda xajka iyo cumradaha ee dalka sacuudi arabiya ayaa ka warbixisay habka gudashada xajka ee sanadka labada kun iyo labaatanka oo ay wasaaraddu warbixintaasi ku caddaysay in arrimaha caafimaadka ay saldhig ku noqon doonaan gudashada xujayda rukunka xajka ee sanadkan iyadoo la xusay in boqolkiiba toddobaatan dadka xajin doona ay noqon doonaan dadka haysta sharciga deganaanshaha dalka sacuudi arabiya ee loo yaqaan dadka muqiimiinta iyadoo boqolkiiba soddon ay noqon doonaan muwaadiniin sacuudi arabiya haddaba warbixintaasi oo lahayd ahmiyad aad u weyn ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in qofka doonayo inuu ka mid noqdo xujayda sanadkan ay marka hore shardi tahay inuu soo caddeeyo in uusan qabin cudurrada dabada dheeraada sida sokorta dhiigkarka wadna xanuunka iyo in da'diisu ay u dhexayso labaatan ilaa iyo shan iyo lixdan sannadood iyo in uu ka badqabo cudurka coronavirus iyadoo qofkii soo buuxiya shuruudahaasi uu iska diiwaangelin doono mawqaca ama website-ka wasaaradda xajka iyo cumrada ilaa iyo tobanka bisha luulyo haddaba intaasi waxaa dheer in iyadoo dowladda sacuudi arabiya oo sanad kastaba si weyn ay u maalgeliso horumarinta mashaariicda goobaha barakaysan ee xajka islamarkaana daryeel heer sare u fidisa duyuufuraxmaanka xajka ayaa sanadkan qorshe ballaaran ugu talagashay xujayda oo isugu jira adeegyo kala duwan oo hufan si xujayda ay ugu fududaato gudashada arkaanta xajka علي تامع علمي على كوس راديو هي تلفزيون خارج الصومالية سعودي أرابيا
halka warkaasi aad ka dhagaysanayseen waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dalka brazil ayaa mar kale laga baarayaa cudurka covid madaxweyne jair bolsario ayaa mar kale ama mar labaad laga baarayaa cudurka covid kadib markii uu muujiyay astaamaha cudurka ay ka mid yihiin qandho iyo weliba qufac kooxo ka badan laba boqol oo seenisixano ayaa ku booriyay ururka caafimaadka adduunka inay qiraan in coronavirus uu ku faafo hawada ku dhowaad koob iyo toban dhibic lix milyan oo qofood oo ku kala nool daafaha adduunka ayaa laga helay cudurka covid sagaal iyo toban ku dhowaad shan boqol iyo soddon iyo shan kun oo qofood ayaa u dhimatay cudurkan sida laga soo xogtay xuruuriyaha ama xog uruuriyaha jaamacadda johns hopkins ee dalka maraykanka iyo brazil ayaa sheegtay in kiisaska ugu badan tirada dhimashada tirada dhimashada ee hindiya ayaa kor u dhaafaysa labaatan kun oo qof laba boqol oo kun oo qof iyadoo wadanka uu hareeyey ama uu joojiyey isu socodka lagu xasilinayo xiritaanka xuduudaha iyo goobaha dadka isugu yimaadaan guud ahaan dalka hindiya talaadadii ayaa hindiya waxay sheegtay in afar boqol lixdan iyo toddoba qof oo dhimasho cusub ah ay dhacday taas oo wadarta guud ee dhimashada ay noqonayso laba boqol boqol iyo labaatan kun boqol iyo lixdan qofood waxaa kaloo la diiwaangeliyey labaiyo labaatan kun shan boqol iyo konton iyo laba kiis oo cusub oo la xaqiijiyey kiisaska dhimashada ayaa tallaabadan ay noqonaysaa midii ugu baneed ee sarakaca sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee royters guud ahaan warkii caalamka oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaasha aana jecelnahayow saaka wanageyntaa